xisbiyada mucaaridka ah ee ucid iyo waddani ee somalilan ayaa ku tilmaamay furista ururada ee uu shalay galab ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta inay tahay arrin faragelin ku ah madax bannaanida golaha wakiilada islamarkaana aanan la ogolaan karin shir jaraa'id oo ay guddoomiyayaasha labada xisbi ku qabteen magaalada hargeysa ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle
shirka jaraa'id ee wadajirka ugu qabteen xarunta xisbiga mucaaridka ee ucid ee magaalada hargeysa guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayay jawaab kaga bixiyeen mowqifka xukuumadda somalilan ee wasiirka warfaafinta uu ku sheegay in ururadu ay furan yihiin ugu horreyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid gef iyo xadgudub ku ah kala madax bannaanida hay-adaha dastuuriga ah ee fulinta iyo sharci dejinta xeerka dastuurka waxaa ku qoran qodobka soddon iyo toddoba wuxuu tilmaamaya awoodaha check and balansiga ama dheelitirka dowladnimada in saddexda waxa weeye aqal ama saddexda hay-adood ee dhardhaar ee dalku ka kooban yahay ay kala madax bannaan yihiin oo aanay isfaragelin oo uu dastuurku reebay faragelin kasta oo dhardhaar kale uu dhardhaar kale ugu marka waxay ahayd wasiirka hadalkiisu faragelin cad qodob gole hor yaalla oo xeer gole hor yaalla oo laga doodayo waxay ahayd faragelin cad waxaananu leenahay hay-adaha sharciga u yaalla iyo madaxweynaha oo ah kii yani dastuurka inuu ilaaliyo ahaa inuu tallaabo ka qaado guddoomiye xirsi waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in xisbiyada mucaaridku ay ku kalsoon yihiin furista ururada balse aanay oggolaanaynin in wakhtigooda laga soo hormariyo ururadaa la furaya waa ururada haddii la furayo annagu xog dadkama qab shalayna kuwii furay baanu ahay maantana haddii la furo waanu furtamaynaa waxaanan u aragnay in kulmiya hadhi doona waynu is arki doonaaba insha allahu tacala miidaan waasa beritaa la furi doonaa maalinteedii lagama soo horraysiin karo maalin bay leedahay labiyo labaatanka disembar bay ku qoran tahay waxaa ka horraysa doorashada madaxtooyadee guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer faysal cali waraabe ayaa isaguna isdultaagay muhiimadda ay leedahay in dib loo eego waayaha ku gadaaman somalilan iyo taariikhda ay soo martay dhinaca nabadda dimuquraadiyadda iyo xidhiirka beesha caalamka ay la leedahay shacabka reer somalilan toban sane dagaal bay ku jireen soddon sanena waxay ku jireen aqoonsilaan oo maanta waad ogtihiin noocaas si dadkeenu ku noolyihin walaalkii maalintii intay hadlayeen maatideenu say hadlayeen iskuullada kaga hadlayeen biyala-aanta kaga hadlayeen caafimaadxumaanta kaga hadlayeen dawaxumaanta kaga hadlayeen somalilan ku jiri maysa caynka waxa weeye sharcigan markii horena soodhiinka anaa lagii sameeyey maantana waxaa loo sameeyey xaartaa loo sameeyey madaxweynuhu doomiirkiisa qaba ayuntuu hawshiis ka gutay distoor ayuu soo celiyey baarlamaankii buu yahay isna xaq buu leeyahay inuu waajibaadkiisa laakiin madaxweyne wuxuu qabaa inuu sharciga uu furay ururi way furan yihiin inuu ka horo kaa maqli mayno guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ugu dambayn dambaal u diray madaxweyne biixi isagoo ugu baaqay in dastuurka iyo xeerarka lagu dhaqmo lana ilaaliyo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa